bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaalى baabu karaahiyati sawmi ywmi الshaki ay hada kani baabu bayaani karaahiyati sawmi ywmi الshaki shakiga maalintiisa soonkeeda karaahiyadeeda caddaynteedii buu baab yahay yacni maalintaa in la soomo karaahada ku jirto yowmu shakiguna waa maalinta ay dhici karto in uu ramadaanku uu kow yahay ama ay dhici karto shacbaanku inuu soddon yahay dayb oo maalinta sagaaliyo labaatanaad marka ay dhammaato oo habeenkii bisha la raadiyo la waaye la arki waayo maalintaa ayaa marka habeenkaa maalintiisa weeyaan yowmu shakigu jumhuurta agtooda alimaam axmed laakiin yowmu shakiga isaga wuxuu u yaqaanaa marka ama uu bisha soo sheego qof aan cadli cadaalad ku sifaysnayn markuu bishii arko ama marka bisha uu ay dhacdo iyadoo aanay daruur jirin oo cirku uu nadiif yahay ee bisha la arki waayo yaa labadaas suuro isaga yowmu shakiga u yaqaanaa cirkii oo nadiif ah in bisha la arki waayo ama inuu bishii arko nin faasiqa ayb amaa yowmulqaymka oo daruurta markay jirto iyadu haddii daruur darteed loo arki waayo bishii ramadaan yani isagu yowmu shaki ma ahane waa la soomayaa buu leeyahay sida ibnu cumarna uu aan ku soo marnay oo xadiidka yacni fain humma calaykum faqduruu lahu ay fadayiquu calayha bisha soo ciriiriya in laga wado oo shacbaanka ciriirintiisuna waa in sagaaliyo labaatan laga dhigo maalinka kalena la soomo imaam axmed saasuu qabaa jumhuurtuna waxay qabaan yowmu shakiga ama caad ha jiro ama yaanu caad jirin amaba si kaleba haysta ahaato oo iyadu yacnii siyaabahaasoo kale maalintaa ay dhici karto inay ramadaan tahay ayna dhici karto in shacbaan soddon ay tahay maalintaa ayaa marka waxay tahay yowmu shaki ayb qaala alimaam marka maalintaa in la soomo waa la karaahaystay laakiin karaaha oo calaa ayi wajhin weyaan waxaa la karaahaystay calaa wajhi اlixtiyaaq in loo soomo yacnii in ramadaan loo dadaalo dartiis in loo soomo waayo wax la karaahaystay amaa ninkii soon caado ah soo lahaa jiro isniin iyo qamiis soomi jiray yowmu shakigii baaba isniin ku soo aaday caadadiisii wuu iska watay waa bannaan tahay dhib male taas calaa sabiili اlixtiyaaq in loo soomo ayay karaaha ku tahay qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna محمد بن عبد الله بن نmayr qال xdثna أbو khالد الأحmر عن cمر بن qays عن أbي إسحاaq عن صلة صلة بن زفr qاaل كuنa عinda cmاar cmاar أgtiisa ayaan joognay في اليوم اladي يشhk فيihi في اليومi maalinta اladي يuشhak la shakinaayo فيihi isaga dhexdiisa fautiya bishaatin ri ayaa la keenay fatanaxaa bacdu lqowmi qoomkii ama dadkii qaarkood ayaa leexday oo gees isu buuray faqaala cammaarun cammaar waxa uu yidhi man saama hada alyowma maalinkan qofkii soomo faqad casaa abaalqaasim abulqaasim buu caasiyey sala اllahu calayh ali wasalam abulqaasimna dabcan rasuulkaa loo jeeda maalinkan yacni ninkii soomo abulqaasim buu caasiyey ayb marka macnaheedu suuradan waxaa waxaa weeyaan marka waa mowquuf lahu xukmu rafci waa mowquuf oo xukmu rafci leh saxaabigu haddii uu yidhaha waxaas qofkii sameeyo nebi moxamed uu caasiyey xukmu rafciguu iska qaadanaya maxaa yeelay nebi moxamed buu caasiyey wuxuu ka wadaa wixii ka sugnaaday buu khilaafay wixii ka sugnaadayna de isagu waa ogyahay saxaabiga xadiidkan marka wuxuu daliilu yahay arrintaa marka in la karaahaystay oay karaaho tahay yowmu shakiga in la soomo calaa sabiili اlاxtiyaad loo soomo ayb baabun ayadaa kani baabun baab weeyaan fii man yasilu shacbaana biramadaan fii man yasilu shacbaana shacbaan qofka ku xidhiirinayo biramadaana ramadaan shacbaan siduu u soomaayey ramadaan ninkii ku xidhiiriyey laba baabbuu marka baabkan iyo baab kaloo marka baabkan hadda soo socdana ruqsuu tusayaa kan kalena karaaha waxa ka raajixaana mas'aladaasi waxa ay tahay rasuulku inuu shacbaanka soomi jiray ilaa wax yar ma ahana oo riwaayaadka ay leeyihiin kaana yasuumu shacbaana kullahu shacbaanoo dhan waa soomi jiray rasuulku qaar kalena ay leeyihiin kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan shacbaan waa soomi jiray wax yar ma ahan kuwo kalena ay leeyihiin shacbaanka rasuulka calayh salaatu wasalaam bil ou kaga soon badnaa maba jirinba intaasoo axaadiis waxaa lagu jamcinayaa shacbaanka kulligiis bil ou dhammaanteed nebigu soomay ramadaan unbaa ka jirta kaana yasuumu shacbaana kullahu ay jullahu unbaa loo jeeda bidaliili riwaayada kaleo kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan shacbaan waa soomi jiray wax yar ma ahan ayb xadiidkaa marka wuxuu keenayaa marka in ramadaankii shacbaankii inuu wax badan ka soomi jiray oo ay dhici karta marka isagoo soo soomay inuu soonka uu ku xijiyo ayb ruqsada marka ee halkaasay marka ka soo gelay baabka dambena xadiidkii wuxuu keenaya calaa ibni cabdiraxmaan alxadrami oo isagu dhahaayo ida intasafa shacbaan falaa tasuumuu shacbaan haddii uu gaaro shan iyo toban kadib ha soomina ayb taas ayaa marka uu keenayaa baabkaasna uu ku keeni doono calaa kullin marka shacbaankii si sunno ahaan qofka ama sidii caadadiisii waafaqsanayd hadduu u soomo dhib ma laha laakiin isagoo isdhahayo inta ramadaan oo wax kaa fakan lahaa maalmo ka hor sii soon oo saa ramadaanka iyo iskugu dheji iyoiyo shacbaanka ma fiicno middaa iyadaana ayb waana axaadiidta oo ku bilaabi doono qaarkood baaba tusayso qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa hishaamu huwa bnu abi cabdillaahi dastuwaa'iy can yaxya bni abi kaiir wahuwa alyamaaniyu can abi salma huwa bnu cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata can اlnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal rasuulku waxa uu yidhi laa taqadamuu ramadaana ay laa tataqadamuu ha ka hormarinina ramadaana ramadaan ama laa taqadamuu ha ka hormarinina sowma ramadaana ramadaan soonkiisa ha kala hormarinina biyowmin maalin walaa yowmayni laba maalmoodna ha kala hormarinina maalin ama laba ha kala hormarinina ayb xadiidkan marka jumhuurtu kanay isticmaalaan oo waxay yidhaahdeen in ramadaanka lagu dhejiyo shacbaan iyo ramadaan in laysku dhejiyaa ma bannaano oo layskugu dhejiyo calaa sabiili اlixtiyaad ramadaana loo dadaalaa la leeyahay laakiin calaa sabiili yacni qofka soon soon raatiba u socday iyo ama calaa sabiili alcaada tawaafuq alcaada in layskugu dhejiyo baas ma laha xadiidka naftirkiisaa la sheegaya ilaa an yakuuna inuu yahay maahane sawmun ilaa an yakuuna ay ilaa an yuujada in la helaayo sawmun soon yasuumuhu uu soomaayo rajulun nin falyasumhu ha sooma daalika sawma soonkaas yacnii ninku hadduu soon hore u soo soomi jiray caado isaga u ahaa ha wato taasi dhib ma laha isniintii ama qamiistii ama saddexdii maalmoodoo uu bisha ka soomi jiray ayaa si u soo dhaaftay markaasaa saddex beri ka dhiman tahayba shacbaan waa soomi karaa isagu calaa sabiili lixtiyaad maaha wuxuu u soomaayo ayb waxaa kaloo xadiidkan culammadu ka qaataan xadiidka soo socda baabka soo socda ku imaan doono ee ida intasafa shacbaan falaa tasuumuu shacbaanku haddii uu gaaro nus ha soomina iyay waxay ka qaateen xadiidkaas inuu daciif yahay kanaa tusaayay dhahan kan saxiixaynkuu ku yaallaa isaga ayb oo midkan isaga saxiixaynkuu ku yaallaa mafhuumkiisa wuxuu tusaa xadiidkan maalin ama labaa la diiday maahane afar beri ka hor iyo shan beri ka hor dhib ma laha xadiidkaas manduuqiisu isagana wuxuu tusayaa ida intasafa shacbaan falaa tasuumuu mar haddii shan iyo toban la gaaraba kadib inaan la soomi karin mafhuum iyo manduuqi waa iscaaridayaan soo maaha hadday labadan xadiid saxiix wada ahaa lahaayeen manduuqaa la xoog sayn lahaa oo almanduuqu aqwaa min almafhuumi laakiin xadiidkaas ayaa daciif oo culimmada cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo axmed binu xambal iyo ay daciifiyeen nakaarana marka waa ku sheegeen binaan calaa daalika kana raajixa marka oo mafhuumkiisu uu tusaayo shacbaan oo laba-iyo toban gaaray in la soomi karo shan iyo toban gaaray in la wadi karo soonka ee keliya suurada la diiday ay tahay hal ama laba beri markay ka dhiman tahay iyadana loo ogol yahay qofkii raatib u watay ayb ama haddaad soon muطlaqoo nafli muطlaqa iska rabto afar beri iyadoo ramadaan ka dhiman tahay shan beri ka dhiman taha lagu ogol yahay iyo axaadiidta faraha badan ee tilmaamayso nebigu shacbaanku inuu badankiisba uu soomi jiray badankiis marka waa inuu ugu yaraan nus iyo ka badan soomay haddii kale badankiis lama dhihi karo bisha hadduu shan iyo toban ka soomay shan iyo tobanna afuran yahay shan iyo toban maalmood haddii uu soomay oo shan iyo tobanna aanu soomin lama dhihi karo yacnii shacbaankii badankiisuu soomay iyo ma la dhihi kari lahayn marka xadiidtaa dhan baa xadiidka soo socda baabka soo socda ku imaanaya xadiidkan baa marka dacfigiisa ama nakaaradiisa tusaysan ayb bayhaqi sidaasuu yidhi laa taqadamuu sowma ramadaana ramadaan soonkiisa ha kala hormarinayna biyowmin maalin walaa yowmayni laba maalin ilaa an yakuuna ilaa an yuujada taamo waa kaanada ilaa an yuujada in la helayo ma ahane sawmun soon yasuumuhu rajulun nin uu soomaayey oo caado u soo ahaa falyasum dalika sawma soonkaa ha sooma ayb qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana moxamed bnu jacfar qaala xadaana shucbatu can towbata alcambariy can moxamed bni ibraahiima can abi salma can ummi salma abu salamata bn cabdiraxmaan ninkeeda ma ah umu salama can ummi salamata can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama annahu lam yakun ma uunan ahayn yasuumu inuu soomaayo min asanati sanadda shahran bil taamman oo dhammaystiran ilaa shacbaana shacbaan mooyaane yasiluhu wuu ku xidhiirinayo biramadaana ramadaan buu ku xidhiirin jiray imaam axmed waa macruuf moxamed bnu jacfarna waa gundar shucbana waa macruufo imaamu sanca waa ayb can towbat alcambariy ayb isaga marka waxaa weeyaan towbat alcambari huwa towbat bnu abilasad towbatu bnu abilasad ayb moxamed bnu cabdiraxmaanna waa huwa taymiyu abu salamana waa macruuf ayb xadiidka marka wuxuu tusayaa baabka tarjamada uu u tarjamtay ee ah in ramadaan soo yani lagu qaban karo ramadaanka shacbaanka iyo ramadaanka in laysku qaban karo bal iyada waxay tidhi nebigu ma soomi jirin sanadka bil dhammaystiran ilaa shacbaan maaha iyada laftirkeeda marka waxaa weeyaan waa in la awilaa maxaa yeele axaadiidta kale iyo aad u fasiraysa kaana yasuumu shacbaana kullahu ilaa qaliilan ilaa qaliilan taas iyo shacbaanka badankiis waa soomi jiray rasuulka iyo waxyaabahaasaa marka keenay ayaa tusaysa marka bil uu shacbaan uga badnaan badnaa soonka sunnadaa ma jirin macnuhu sidaa uu weeyaan laakiin hal maalinna kama tegin ma laga fahmayo ayb oo riwaayaadkaas kale yaa marka yaa tusayso ayb axaadiid fara badan marka oo tirmidi iyo kayrkii ku sugan yaan caddaynayo maa ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam fii shahrin akara siyaaman minhu fii shacbaan kaana yasuumuhu ilaa qaliilan ay tiri umu salam xadiidkaa marka oo umu salama warinayso yaa caddaynaya bal nacam kaana yasuumuhu ilaa qaliilan markay tiri bal kaana yasuumuhu kulluhu kullahu dhammaantiisuu soomi jiray marka calaa kullin bisha shacbaan bilow uga badnaa ma jirin haddana laakiin dhammaanteed ma wada soomin bil aan ramadaan ahayn sida axaadiidta kale ay tusayso haddii marka ramadaan shacbaankii badankiis uu soomaayey waxaa dhici karta marka in qaybaha dambe iyo ramadaanka inuu isku qabtay baabun fii karaahiyati dalika baabun ay hada kani baabun baab weyaan fii karaahiyati dalika fii bayaani karaahiyati dalika arrintaa nacay nicitaanka la nacay ama karaahadeeda caddaynteediibu u baabyahay qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu muxamed wahuwa daraawardiyu qaala qadima cabaad bnu kaiirin baa soo galay almadiinata buu soo galay famaala ilaa majlis alcalaa majlis alcalaa alxadrami ayuu u iishay faakhada biyadihi gacantiisii buu qabtay faaqaamahu waa istaajiyey kaannahu xaaje iyo dan inuu ka lahaa intuu gacanta reer qabtay ayuu istaajiyey uma qaala waxa uu yidhi allaahumma ina haadaa kan yuxadiu wuxuu sheegayaa can abiihi aabbihi uu ka warinayaa can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal اllahu calayh ali wasalam qaal nebigu inuu yidhi ida intasafa shacbaanu shacbaan hadduu kala barmo falaa tasuumuu ha soominina faqaala alcalaa allaahumma ina abii xadaanii ilaahow aabbahay wuxuu ii sheegay can abi hurayrata can اnebiy sala اllahu calayh ali wasalam uu ka sheegay bidalika sidaadaas qaala abu daawuud marka xadiidkan imaam axmed waa nakaarow ku xukumay inuu munkar yahay ee bayhaqina sidoo kale nakaaradiisna waxaa xoojinaya uu yidhi laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayni xadiidkaasaa nakaaradiisa xoojinaya iyo kii dambe oon hadda soo marnay qaala abu daawuud nusakha qaar inaynan ku dhignayn baa laga yaabaa qaala abu daawuud kale ayb riwaayada marka ibnu daasa ayaa sugtay hadalkan dambe yani hadalkaani wuxuu ku sugan yahay riwaayat ibni daasa riwaayat abi caliyin ilulu-i isagu ma laha qaala abu daawuud rawaahu اfawriyu washiblu bnu اlcalaa waabu cumays wazuhayr bnu muxamed can اlcalaa qaala abu daawuud wakaana cabduraxmaan cabdiraxmaan bnu mahdi wuxuu ahaa laa yuxadiu bihi inuunan sheegi jirin xadiidkan qultu liaxmed axmed baan waxaan ku idhi lima oo muxuunan u sheegi jirin qaala waxau yidhi liannahu kaana cindahu agtiisa waxaa ahaa أن النبي sلى الله عليه لي وsلم نبgu kaana yصل شhacباaن برaمaضاaن nebigu inuu شhacباanka رamaضاanka ku xiri jiray iyo agtiisa ka sugnayd marka kan inuu munkar yahay buu arkaye وaqاala waxa uu yidhi cabdالرaحمaaن عن النبiي sلى الله عليه لي وsلم khilaaفهu عan النبiيi sلى الله عليه لي وsلم nebiga xaggiisa waxaa ka sugnaaday khilaaفuhu يعني hadalkan ida اntaصفa شhacباan falaa تaصuموا wax ka duwan baa nebiga ka sugnaaday oo in badanaa bishan uu soomi jiray laba maalin ama maalin ka hor keliya la reebay intii ka sii horraysa ay bannaan tahay marka qaala abu daawuud haadaa cindii laysa khilaafahu haadaa kani cindii aniga agtayda laysa khilaafahu yacni khilaafkiisu ma aha oo ma khilaafsana kaannahu marka sabab inuu abu daawuud sidaa marka u arkaayo labadan baab marka axaadiidtooda khulaasadooda waxaa weeyaan qofku inuu shacbaan iyo soon isku xiro isagoo isdhahaayo intuu ramadaan kaa faka lahay shacbaan aad soontid isagoo isdhahaayo lama ogola laakiin isagoo ama caado u wato ama u wato yacnii ama shacbaankiiba intiisa badanba soomay ama yacni munaasabad markaa uu u soomaayo ama isniinii khamiis ha noqoto ama saddexdii beri oo bisha laga soomi jiray oo ka soo tagtay ha noqoto siyaabayaalkaasna marka inuu u bannaan yahay baabu shahaadati rajulayni calaa ru'yati hilaali shawaal baabu bayaani xukmi shahaadati rajulayni laba nin markhaatidooda xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay calaa ru'yati hilaali shawaal shawaal bishiisa aragtideeda ay ka markhaati kacaan bisha shawaal aragtideeda ooy laba nin ka markhaati kacaan xukunkaa wuxuu ku soo arooray caddayntiisii u baabay oo bisha shawaal ma labaa la shardinayaa mase hal markhaati ah bisha soonse maxaa la shardiyaa iyada aragtideeda bisha soonka iyada waxaa la shardiyaa hal nin aragtidiisa sida loo badan yahay khilaaf baa ku jiro laakiin sida loo badan yahay hal aragtidiisa oo xadiidka waxaa tusaayo xadiidka uu baabka dambe ku keeni doono oo ibnu cumar baa wuxuu yidhi dadkii baa bisha ara arkay raarraadiyey anaa arkay nebigaan u sheegay hala soomo u yihi rasuulka calayh isalaatu wasalaam xadiidkan marka nas wuxuu ku yahay bisha ramadaan aragtideeda hal nin oo markhaatiya inuu ku filan yahay waa nin muslim ah dabcan cadaaladna ku sifaysan oo faasiq ahayd laba markaa shardi ma aha cibaadadaa marka ramadaankaana loogu ixtiyaaqay imaamu shaafici wuxuu yidhi qiyaasku wuxuu keeni lahay lowlaa aaaarta soo aroortay iyo xadiidka ma ahane haddaanu xadiid imaan lahayn qiyaasku wuxuu keeni lahaa laba markhaati laba markhaati uu qiyaasku keeni lahaa sidaasuu yidhi yanii musani sida uu ka soo wariyey riwaayada musanina waxay leedahay hal nin markhaatidiis waa lagu kaaftoomaa bisha ramadaan waa dhalashadooda amaa riwaayat albuwaydi mukhtasar albuwaydi buwayd asaguna dadka shaafici wax ka wariyo waa waana ninkii bedelay shaafici booskiisa fadhiistay markuu dhintay buwayda marka wuxuu yidhi isaga yani wuxuu leeyahay shaafici ka wariyey in laba la shardiyo sida shawaalkao kale laba in loo shardiyo ayb labadaa marka tanaa marka caan midaan musani yaa caan ah ayb wa calayha alcamalu camalkuna marka taa unbuu ku socdaa ayb amaa bisha shawaal alxaafid ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay kitaabkiisan tamhiidka ama ashahaadaةu calىa ru'yati اlhilaali faajmaca alculamaءu calى annahu laa tuqbalu fii shahaadaةi shawaali fi اlfiطri ilaa rajulaani cadlaani culimmadu waxay ku ijmaaceen buu yidhi inaan la aqbalaynin bisha shawaal bilashadeeda oo tii lagu afuraayey ah dhalashadeeda inaan la aqbalaynin ilaa laba nin oo cadlaani ah maahane ayb waاkhtalafuu fii hilaali ramadaan midka ramadaanay isku khilaafeen maalig iyo leyd iyo rag badan waxay ku tageen laba in la rabo a'immada intooda kalena waxay qaar badanoo ka midana waxay ku tageen hal keliya inuu ku filan yahay sidaasaana nusuustu ay tusaysaa qaala xadaanaa marka hal nin haddii uu arka see yeela marka ninkii arkay muxuu samaynaa marka ninkii bisha shawaal asaga arkay ee nin labaadee la arkana loo waayey sagaaliyo labaatana la joogaa ramadaan bishii shawaala la raadiyey hal nin bisaa arkay soonkii kuma furmaayo ogow waa in yaqiin un looga baxo soonka yaqiintu waxay tahay laba markhaati ama soddonka in la dhammaystiro soonka unbaa maalinta soddonaad la soomay ninkan isagu muxuu samaynaa bisha indhihiisa saaray akarula'ima waxay leeyihiin isagu waa afuraya laakin waa qarina cid uu u sheegaya male waa iska qarinaya waana afuraya sababtoo ah isagu marka yaqiintiisau arkay moogtahay isagu yaqiintiisa waxaa weeyaan dadkan kale khabaray ku tahay oo markhaatiyay u baahan yihin laakiin isagu yaqiintiisii iyo aragtidiisiiba ayuu arkay waa iskas waa afuraya marka isagu ma soomaayo oo soon markaa yaqiinuu isagu haystaa laakiin dadkan kale yaqiintu waa ka maqan tahay maadaama iyaga aanay arkin nisaabkiina uunan buuxsamin shahaadada ma yeelaya saasay salafku intooda in badanoo ka mida ay leeyihiin qaala xadaanaa moxamed bn cabdiraxiim abu yaxya albazaaz wahuwa almacruufu bisaaciqa الملقب بsاacة قال أخبرنا سعيد بن سليمان وهو الضبي أبو عثمان الواسطي ثقة xاaفظ yب أخرج xadيiثa أصحاaب الكتب الستة قال xdثna عباad بن العwاaم عباad بن العwاaم yaa l يhaahdaa أbو سهل الواسطي وهو ثقة أخرج xadيiثa أصحاaب الكتب الستة عن أbي مالك الأشجعي وهو سعيد بن طارق سعد بن طارق سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة قال حدثنا حسين بن الحارث حسين نوال إلى هذا بالصاد والله ضبيه طيب صاد كاسنا مركب والله ضبيه قال حدثنا حسين بن الحارث الجدلي qoladaasaa loo nisbeeyey xusayn ibn اlxaariث abulqaasim aljadaliyu saduuqun akhraja xadiiثahu abu dawud wالnasaa-iyu ayb aljadaliyu jadiilatu qaysin reer qays laftoodii jadiilo la dhihi jiray ka tirsanaa ana amiira makata maka amiirkeedaa khadaba qudbeeyey uma qaala waxa uu yidhi cahida ilaynaa rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga waxau nagula ballamay an nansuka inaan ku xajinno nusugaadda waa camalulxajka umbaa loo jeedaa an nansuka inaan ku xajinno liru'yati ru'yada inaan ku xajinno aragtida fain lam narahu haddii aanan arkin washahida shaahidaa cadlin laba markhaatiyo cadaaladana ay markhaati kacaan nasaknaa waanu acmaasha xajka waa samaynaynaa oo carafo iyo ciiddii iyo waa kan bishahaadatihimaa labadooda markhaati baanu ku samaynaynaa fasa'altu alxusayna bna alxaarif baan su'aalay man amiiru makata maka amiirkeeda waa kuma qaala wuxuu idhi laa adrii ma ogi uma laqiyanii bacdu markaa kadib buu ila kulmay faqaala waxa uu yidhi huwa alxaarifu bnu xaaqib weeyaan akhuu moxamed ibni xaaqib ahaa ayb ninkanna marka waa saxaabi w xaarif ibnu xaaqib aljumaxi صxaabiyu صغيir أhraجa xadiiثa abu daud والنasaaئiyu ayb uma qaala اlأmiiru amiirkii baa wuxuu yidhi marka ina fiikum waxaa idinku dhex jiro man huwa aclamu biاllahi warasuulihi minii axad alle rasuul iiga aqoon badan ayb washahida hada min rasuuli الlahi salى الlahu عalيه alي wasalam kaana nebiga ayuu kaga marqaati kacay wa awma'a biyadihi gacantiisana wuxuu ku ishaaray ilaa rajulin nin markuu sidaa lahaa qaala alxuseyn waxa uu yidhi faqultu lishaykhin baa waxaan ku yidhi nin odaya ilaa janbi dhinacayga fadhiyey man man haadaakan waa kuma alladii awma'a ilayhi ou ishaaray alamiiru amiirka qaala wuxuu yidhi haadaa cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cumar weeyaan wasadaqa run bowna sheegay kaana aclama billaahi minhu cabdullaahi bni cumar wuxuu ahaa nin alla yani alla mid ugaga aqoon badan isaga yani isagai cabdullaahi bn cumar ilaahay waxaa ku aqoon badnaa cabdullaahi bn cumar oo diinta yaqaanay faqaala waxau yidhi bidalika amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam sidaa ayuu nebigana faray oo nusuga inaan laba markhaati u yeelanno inaanan acmaasha iska xajka iska gudagelin ilaa bishahaadati shaahidayni cadlayni ayb tanna waa looga qiyaas qaadanaya dabcan ciidda maadaama ay wadaagaan labada ciid ciiduladaxaadii haddaanay sugnaanaynin ilaa bishahaadati rajulayni ciidulfidrigiina waa la mid eedan ilaa waxa labadoodaba kulminaya waa maxay labaduba waa ciid waay xadiidkan markaa isnaadkiisu waa xasan qaala xadaanaa musadadun wa khalaf bnu hishaam almuqri khalaf bnu hishaam almuqri whuwa iqatu lahu ikhtiyaaru fi lqira'aat qira'aadku ikhtiyaarku leeyahay akhraja xadiidahu muslim waabuu daawuud waa khalafka alqaariga araawiga ayb araawi can xamza qaalaa markaa isagu rijaali muslimna waa yahay muxadidna waa yahay qaarina waa yahay labada fanniba marka aad buu wuxuu ugu ahaa baara qaalaa xadaanaa abu cawaana huwa alwadax bnu cabdillaahi alyashkuriyu can mansuurin can ribciyi bni xiraash can rajulin min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal dhib male saxaabiga dii la ibhaamiyo ikhtalafa annaasu dadkii baa iskhilaafay fii aakhiri yowmin maalintii ugu dembayso min ramadaana ahayd faqadima acraabiyaani laba reebaadiya ay yimaadeen fashahidaa cinda اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga agtiisii bay ku markhaati kaceen billaahi allay ugu markhaati kaceen la ahallaa laamku marka waa kordhigan yahay lahallaa inay arkeen yani alhilaala bishii inay arkeen amsi shalay cashiyatan galab inay arkeen shalay galabtii markay ahaydoo qoraxdu dhacdo inay bishii arkeen bay markhaati fureen fa amara rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu amray annaasa dadkii an yufqiruu inay afuraan ayb dadkii inay iska afuraan buu amray marka zaada khalaf fii xadiidihi wa an yaqduu inay ka lahaan ilaa musallaahum meelihii musallihii inay aadaan maalinta dambe waa laga qaadanaya dabcan hadday dadku bisha inta la arki waayo ama dadkii arkay aanay sheegin oo barqadii un akhbaarteeda la maqlo maalintaas soonka waa layska furaa maalintaa maalinta ku xigta ayaana markaa haddii wakhtigii la dhaafay dabcan ciidda oo duhurkii oo kale zawaalkii haddii la gaaray oo kale ama aan loo diyaargaroobi karin maalinta dambaa salaadda ciidda la tukanaya ayb xadiidkan marka ragga ku jirana waa wada macruuf mansuur waa mansuur bn اlmuctamir ribciy bni xiraashna waa mashhuur marka wuu tusayaa marka mxuu xadiidkan xukumaya ya muxuu kan midkaan hadda aan ku jirno can rajulin min asxaabi الnabiy sal اl slam wuxuu keenayaa marka wasfiga marka acraabinimada iyo reebaadiinimada inays dhib dhib u keenaynin markhaatida sidaan oo kale ayb taana marka waa tusa ayb intaa marka wuxuu uga baxay bisha shawaal bilashadeeda in laba loo shardiyo laba qof baabun fii shahaadati اlwaaxidi calaa ru'yati hilaali ramadaan bisha ramadaan aragtideeda hal nin markhaatidiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisa nin inuu ka markhaati kaco bis qaala xadaanaa moxamed bnu bakaar bni rayaan wahuwa alhaashimiyu الrusaafiyu ثقة أkرج xadيiثه mسلم وأbو dاوd qال xadثna الwليid yعني بن أbي wr الwليid بن cabdاللahi بن أbي hwr badana alwliid بن أbي hwr aa awowgiisaa loo nisbeeya laakiin magaciisu waa alwliid بن cabdاللahi بن أbي hwr alhmdaniyu ضaciif أhرaجa xadيiثه الbخhاaرiyu في الأdب المفrد وأbو dاوd والتirmidي وبن maaجة xاaو xadثna الxasن بن عaliيi qال xadثna الxuسayn yعni الjuعفiya xusayn بن عalي الjuعفiy ثقة cاabد أkرج xadيiثه أصxaaب الكتب الستة عن زائدة وهو زائدة بن قدامة أbو الsلط الكوفي المعنى أy معناهma واaحد عan سimaك عan عكرمة xadiidka marka sanadkiisa simaak can cikrima oo نusخadaa marka ضaciif weeyaan iqdiraabaa ku jira riwaayaةu simaak can cikrima عan iبni cabaasin qaal marka cilo waa taas cilada kalena waxaa weeyaan xadiidka irsaal in lagu wariyey isagoo yani wuxuu صaxiix ku yahay mursalnimo mursalkuna aqsaamta daciifku ka mid yahay amaa ninkan alwaliid bnu abi hawr dacfigiisu dhib ma laha maxaa yeele wuu kabmay fiiri sanadka waa la taxwiiliyey xaa baa la yidhi xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaana alxusayn aljucfi marka xusayn aljucfi iyo alwaliid bnu abi hawr baa isla warinaayo zaa'idatu bnu qudaamayna ka warinaya marka ninkan dacfigiisii waaba kabmayba hadda dhib muu keenaya xadiidka oo bedelkiisii oo iqa a baa lahaayaa marka labada cillo kale unbuu ayuu leeyahay can ibni cabbaasin qaala jaءa acraabiyun baa yimid ila اnabiy salى اllahu عalayه ali wasalam faqaala wuxuu yidhi innii ra'aytu اlhilaala bishii baan arkay qaala alxasanu fii xadiiihi alxasan bnu caliyin xadiidkiisa wuxuu ku yidhi yacni ramadaana bishii ramadaan faqaala wuxuu yidhi nebiga tashhadu an laa ilaaha ila اllah ma markaati kacaysaa macbuud xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah maane qaala nacam buu yidhi ha qaal atashhadu anna muxamadan rasuulu اllah qaala nacam qaala yaa bilaalu adin ogeysii fi nnaasi dadka dhexdooda ka iclaami falyasuumuu qadan berriha soomeene ayb xadiidkan marka waa daciifo cilladiisu waa irsaal iyo waxaa weeyaan iyo simaak can cikrima riwaayat simaak can cikrima ayb qaala xadarka riwaayada kale ibnu cumaraati saxiix alaakin hal nin markaatidii inuu ku filan yahay midda dambaa sheegayso qaala xadaanii muusa bnu ismaaciil qaala xadaana xamaadun huwa bnu salma can simaaki bni xarbin can cikrima annahum shakuu way shakiyeen fii hilaali ramadaana ramadaan bishiisay ku shakiyeen maratan faaraaduu waxay dooneen anlaa yaquumuu inaynan istaagin walaa yasuumuu aynan soomin berrina inaynan soomin caawana inaysan taraawiix u istaagin fajaءa acraabiyu reebaadiye ayaa yimid min alxarati buu ka yimid dhanka xarada iyo dhagaxdan sheelamadooga ah ee madiine xaggeeduu ka yimid fashahida annahu ra'a alhilaala wuxuu ka marqaati kacay inuu bishii arkay fautiya bihi اnebiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigii baa loola yimid faqaala waxa uu yidhi atashhadu an laa ilaha ila اllah waannii rasuulu اllah qaala nacam buu yidhi haa washahida annahu ra'a alhilaala buu ka marqaati kacay faamara bilaalan bilaal buu amray fanaadaa waa naadiyey fi naasi dadka dhexdoodii buu ka naadiyey an yaquumuu inay istaagaan wa an yasuumuu inayna soomaan qaala abu daawuud rawaahu jamaacatun ayaa wariyeen can simaaq can cikrima mursalan marka riwaayat ljamaaca saxiixa marka lam yadkur ilqiyaama axadun qiyaamkuna qofna ma sheegin ilaa xamaad bnu salama unbaa qiyaamka jumladaa sheegay marka xadiidku raajix annahu mursalun قال xdثna محmud بن khالد huw محamuud بن khاlد الmarwaزiyu وcabdاللaه بن cabdالرحman الsmrqandiyu man huwa cabdالlah بن cabdالرحman الsmrqandiyu cabdالlah بن cabdالرحman الdarimi وsaaxiب الmusnad cabdالlah بn cabdالرaحmaan الdarimiyu mararka qaarna saasaa la dhahaa marmarna cabdالlah بn cabdالرaحmaan الsamarqandiyu waa un isku mid imaam jaliiloo weyn u ahaayo waa ninka iskale musnadka musnad الdarimi ama sunanka hadda sida la dhaha waa kitaabka uu yidhi a'immada qaarkood ay dhaheen ibnu maajaha booska lix lagaga dhigay suna yacni ummahaatu sita daarimiga roonaalaha in lix loo looga dhigo oo isagaa ka axaadiid nadiifsan kana yacnii waxa badan ayb oo daarimiga ka ku fiicnaan lahaa in lix looga dhigo ayay yidhaahdeen wcabdالlahi bn cabdالرaحmaan الsamarqandiyu وأna lxadiiihi aطqan abu daawuud marka wuxuu yidhi وأna anigana lxadiiihi lxadiiثi cabdالlaahi cabdالlahi xadiidkiisa ayaan aطqanu aan aad u iطqaanin badanahay qaala xadaثnaa marwaanu huwa bnu muxamed marwaan bnu muxamed bni xasaan alأsadiyu الطaaطariyu ثiqaة أkhraجa xadiiثahu mslim واlأrbacة can cabdاlahi bni wahbin can yaxya bni cabdاllahi bni salim ayb wahuwa madaniyun saduuqun akhraja xadiiثahu muslim abu dawuud wالnasaa'iyu yaxya bnu cabdillaahi bni salim ibn cabdillaahi bni cumar saalim uu ku abtirsadaa ayb can abi bakr bni naafic abu bakr bni naafic waa mowlihii ibni cumaroo naafica dhalay naafican axaadiidta faraha badan ka wariyay ibni cumar wiilkiisii w yb abu bakr bn naafic wahuwa alcadawiyu almadaniyu saduuqu wariwaayatuhu can safiyata binti cubaydin mursala safiya binti cubayd waa imra'atii cabdillahi bni cumar isaga yanii maaabbihii mowlihiisii xaaskiisii riwaayada uu ka wariya waa mursala inqidaac baa ku jira can abiihi can ibni cumara qaala taraa annaasu lhilaala dadkii baa bishii istustusay nin walba aad aragtid buu is yidhi faaqbartu rasuul اllahi sal l slam nebigaan u sheegay annii ra'aytuhu inaan arkay fasaama nebigii waa soomay wa amara annaasa bisiyaamihi dadkana wuxuu amray inay soomaan waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan hal nin ru'yadiis inay ku filan tahay waa midda uu shaafici yidhi lowla alaahaar qiyaasku wuxuu ahaan lahaa in laba la dhaho marqaatiyaalkan laakiin aahaarta sugnaatay darteed ayaan hal ugu kaaftoomayna aaduu marka sunnada u ilaalin badnaa alimaamu shaafici raximah اllah baabun fii tawkiidi الsuxuur suxuurta adkaynta la adkeeyey caddaynteediiba u baab yahay yacnii in suxuurta xukunkeeda aad loo adkeeyey oo sunna mu'akada ay tahay aلsuxuurna waa loo dabdiyaa asaxuurna waa loo dabdiya asaxuur haddii la yidhaahdo ismun limaa yatasaxaru bihi waxa lagu saxuuranayaa la yidhaahdaa aلsuxuuru haddii la yidhaahdana waa suxuurtiiban suxuurashadii fii towkiidi suxuur markuu baabaysanaya abu daawuudna xugunkeeda iyou rabaa inuu ka hadlo xugunkeeduna waxaa weeyaan inkastoo la adkeeyey laakiin sunnanimaa loo adkeeyey waajib ma aha oo ibnulmundir ijmaacuu soo naqliyey calaa nadbiyati suxuuri suxuurtu inay sunno tahay oo aynan waajib ahayn ijmaac ayuu soo naqliyey ibnulmundir waqad bawaba albukhaariyu fii saxiixihi bukhaarina wuxuu baabeeyey saxiixiisa baabu barakati الsuxuuri min gayri iijaabin buu yidhi bukhaari marka fiqigiisa taraajimtiisuu ku dhex jiraa markuu yidhi baabu barakati الsuxuur ayuu yidhi min gayri iijaabin waajibin la'aan liأnna الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam waasxaabahu waasaluu walam yudkar الsuxuur nebiga iyo asxaabtiisii baa dhowr beri soonka isku dar isku xiray wax suxuurana lama sheegin hadday suxuurtu waajib tahay waa suxuuro lahaayeenuu leeyahay ayb imaam albukhaari isaga waxaa weeyaan meelo fogfog ayuu ka istinbaadaa axkaamtan ayb fiqigiisu marka waa yanii idraagiisu aada u dheeryahay waaxuuna ka mid yahay culimmada fiqiga xadiidka isku daratay qaala markaa suxuurta iyagu sidaas waxay ku xasilaysaa marka suxuurta adnaa shay hal mar biyo la kabado hal timiroo la cuno adnaa shay ay ku xasilaysaa xadiidka marka waxaa caddaynayo imaam axmed uu soo saaray min xadiidi abi saciid alsuxuuru barakatun falaa tadacuuhu suxuurtu waa barakaha ka teginina walow an tajraca axadukum walow an yajraca axadukum midkiin yacnii ouba markaa ka bado jarcatan min maa'in hal mar ka basho biyo-aba hal mar ha ka badeen saciid ibnu mansuur isagu wuxuu leeyahay walow biluqmatin hal luqmad ha ahaato hal jeer afka waxgeliye riwaayadaa kalena waxay leedahay jurco oo aad markaa hal mar oo biyo ka bata xataa sunnadii waa aasiibtay qaala xadaanaa mus barakada marka suxuurtu ay leedahayna wax badan ay culimmada ku sheegeen awalan muwaafaqatu nebiyi sala allahu calayh wali wasalam nebigiio la waafaqa waa barako aaniyan waxaa weeyaan sabab waxay u noqon kartaa cibaadaad fara badan waad soo kacaysaa waa adkaarsanaysaa waa iska tukanaysaa qur-aan baad akhrisanaysaa salaaddii jamaacadaad wakhti fiicanba tegaysaa waxaasoo barakay leedahay tan kale waxaa weeyaan barakaadkeeda waxaa kaloo ka mida mukhaalafatu ahlilkitaaba ku jirto sida uu sheegaya abu dawud ahlu kitaabka oo la khilaafana waa maqsuud sharciga waa qasad sharci ah waa sharciga u qasdaayo midda kale wuxuu leeyahy ibnu xajar suxuurtu awoodaysa inay qofka ramadaanka saa'im qofka soomaya saa'imka hadhow marka inuu soonkiisii uunan fuxshi ku samaynin inuunan dadka ku caroonnin inuunan dadka la dagaalin ayaa yaraanayso leanna baahidu dabeecad xumay keentaayu haddii marka aad baahida kugu badato daalkuna kugu bato qofkii aad soo gaartid waxaa laga yaabaa inaad cay iyo dagaal ku dhufato ibnu xajar intaasuu ka sheegay ayb macaani oo barakada suxuurtu ay leedahay ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdullahi bn mubaarak can muusa bni culay bni rabaax muusa bni culay ayaa loo akhriyaa bidami اlcayn wa huwa allakhmiyu saduuqu rubama aqda akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wa muslim wاlarbaca can abiihi huwa culay bnu rabaax allakhmiyu iqatun isaguna sidoo kale akhraja xadiidahu albukhariy fi ladabi lmufrad wa muslim walarbaca can abi qays mowla camr bni اlcaas abuu qayskan magaciisa cabduraxmaan ibnu haabit ayaa la yidhaahdaa wahuwa iqatun akhraja xadiidahu asxaabu kutub sita can camr bni اlcaas qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ina fasla maa bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaabi aklatu saxari ina fasla maa bayna siyaamina soonkeenna iyo wa siyaami ahli lkitaabi ahlukitaabka soonkooda farqiga u dhaxeeyo kala soociisa waxaa weeyaan aklatu saxar hiraabtii ama waqtiga suxuurta cunidda la cunaaya suxuurashada la suxuurto annaga iyo ahlukitaabka soonkeenna farqiga u dhaxeeya kaas marka soonkaagii isku day inuu ka duwanaado soonkai ahlukitaabka marka aad laysku macnahan marka wuxuu tusayaa in aad mu-akad ay u tahay marka ha adkaateen laakiin sunnanimay ku adag tahay baabun ay haadaakani baabun baab weeyaan man samaa qofkii ku magacaabay asuxuura suxuurtii alqadaa'a qado qofkii ku magacaabay suxuurtii qال xadaثna cmr بن mحamed الnaaqid cmr بن mحamed بn bukayr الnaaqid abu cuثmaan ثiqaة xaafiظ wahima fي xadiiثi أkhraجa xadiiثhu الbخhariي وmsلm وأbu dawud والنasائiyu qaala xadaثna xamaad بن khاld الkhayاaط whuwa ثiqaة أmiy أkhraجa xadiiثhu msلm والأrbcة qaala xadaثna mucaawiyaة بn صاlح huwa بn xudayr mucaawiyaة bnu صاlح bn xudayr صaduuq lahu أwhaam أkhraجa xadiiثahu الbخhariي fii juزءi الqراءة وmsلm والأrbcة can yunusa bni sayfi yunus bnu sayf alkilaaci alximsiyu maqbulu أkhraجa xadiiثahu abu dawud والنasائiyu can الxاariث bni زiyaad wahuwa الشaamiyu alxaariث bni زiyaad الشaami layin الxadiiث وأkhطأ man zacma أna lahu صxbaة أخرجa xadيiثه أbو dاud والنسائي عن الcرباaض عن أbي رhم أbو رhم magaciisa waxaa la yidhaahdaa أحزاaب بن أسيid ayaa la yidhahdaa مkhتلف في صحبaته والصحيiح أنه مخdرم ثiqة عن الcرباaض بن ساryة قاaل dacaanii رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وsلم نبgaa ii yeehay ilى سxوuرi buu ii yeehay fii ramadaana ramadaan dhexdiisa faqaala waxa uu yidhi halumma kaalay ila alhadaa'i almubaarak qadadii barakaysnayd kaale u kaalay qadadii barakaysnayd u kaalay markaa suxuurta in qada lagu magacaabi karo mutaabacaadu iyuu leeyahay binaan calaa dalik marka nasaa-i iyo keyrkii iyo musnad axmed iyo saxiix ibnu xibbaan iyuu ku sugan yahay weliba shaahidkiisa waxaa warinaya ibnuqidaam ibnu macdiikarib iyo caaisha iyo abudardaa iyo cumar ibnu khadaab iyo kulli musnadkaa lagu wada wariyey tasmiyatu suxuuri hadaa'an marka xadiidkan mutaabaca shawaahiddaas uu leeyahay saasuu xasan ku yahay marka waa xasan ayb khaaabi wuxuu yidhi innamaa samaahu hadaa'an لأن الصائم يتقوى به صائمka ayaa ku xoogaysto عalى صiيaaم النahاar maalinka soonkiisu uga xoogaystaa فakaأنahu qad تaغadaa marka inuu qadeeyaadba moodaysaa والcarabu تaquuل غadاa فulan لxaajatihi ninkii hebela xaajadiisiiba u ka lahay وذalika min ladun qadwadana waxaa weeyaan min ladun waqti saxr laga bilaabo ilaa duluuc شhams qال xadaثna cmar bn الxaسن bn ibrahim ninkan marka sidaana abu daawuud ku magacaabay ibn xajar wuxuu leeyahay saaxibulkamaal saanu sheegay sawaabuhu laakiin waxaa weeyaan muxamed bn اxusein ibn ibrahim muxamed bn اxusein ibn ibrahim cumar maahin mxamed waa sawaabkiisu huwa abu jacfar ibn ishkaab صدوq أkرج xadيiثه الbخاaري وأbu dاud والنسائي qال xadثna محمد بن أbي الوزير وهو محمد بن cمر بن مطرف أbو المطرف بن أbي الوزير البصري ثقة أkرج xadيiثه أbو dاud والنسائي qال xadثna محمد بن موسى عن سعيد المqبuري عن أbي هريرة عن النبي sلى الله عليه لي وسلم qاaل nicma saxuuru lmu'mini mu'minka waxau ku suxuuranayaa wanaagsanaaday ama mu'minka suxuurtiisii baa wanaagsanaatay altamru almaqsuusu bilmadxi altamru shayga maanta lagu gaaryeelaayo waa timirta timir marka in lagu suxuurto iyuu tilmaamaya xadiidkan marka isagu bacdi nusax inaanu qoraynna laga yaaba waana riwaayat ibni daasa mizi tuxfat اlashraafka abu daawuud si muطlaqa ugu nisbeeyey riwaaye iyo waxma sheeg sheegin laakiin riwaayat ibni daasa kan ziyaadisa qolownan qoraynin ma jirtaa xadiidkan waa riwaayat ibni daasa ayb waxaa laga qaadanayaa marka suxuurtii tarjamadana hadda dama dhinacuu ka waafaqsan yahay male man sama suxuura alhadaa'a ayaan hay soo haynay hadda marka tasmiyatuhaa hadaa'an xadiidkan kuma jirto timir in lagu suxuurtaa inay sunno tahay unbuu tilmaamaya marka waxaa weyaan marka waa min ziyaadaati abi bakr ibni daasi waxaan ujeedaa ziyaadaad maahane yacni min riwaayati abi bakr ibni daasay ku jirtaa baabu waqti suxuuri suxuurta waqtigeeda caddayntiisii u baab yahay ilaa goormaa la suxuuranayaa suxuurta waqtigeeda waa goorma qaala xadaثna musadadun qaala xadaثna xamaad bnu zayd can cabdاllahi bni sawaadat alqushayriy can abiihi qaal samictu samurata bna jundubin baan maqlay yakhdubu isagoo khudbaynaya huwa yaquulu qaala rasuulu اllahi sal slam nebigu wuxuu yidhi laa yamnacanna yownan diidin min suxuurikum suxuurtiinna yaanu idinka mancinin aadaanu bilaalin bilaal aadaankiisa maxaa isagoo aadaanka hore waa dimaa walaa bayaadu اlufuqi ufuqa jihada caddaanteedana yaynan idiin diidin alladii haakadaa alladii kaas oo haakadaa sidaan kan sidaan oo dheer yaanu idinka reebin waa suxuurta xataa yastatiira intii uu ka faafo oo ufuqa oo sidaan ugu faafo iftiinka yacnii fajrulkaadibka yownan idinka reebin waa suxuurta ilaa fajru saadiqa laga gaaro labadoodana waxay ku kala duwan yihin fajrulkaadibka kadanabi sirxaan burwaaga sayntiisoo kale waay oo cirka dhererdherara ugu faafaa laakiin midkan kale ballarballara u faafaa jihada dhanbaa iftiin iftiinku uu ku soo bilaabma ayb kan dambaana marka suxuurtu ay ku istaagtaa ayb aadaanu bilaalna wuxuu dhici jiray aadaanka horeu ahaa ibnu ummi maktuubna midka dambou lahaa riwaayada bukhaarina waxay leedahay walam yakun baynahumaa ilaa an yanzila haada wayarqaa daa kan inuu soo dego kan inuu koro ma ahani wax kale uma dhexaynin macnuhu ma laga wado markuu soo addimo oo hore ka soo degi jiray ibnu abi maktuuma hore ka kori jiray sidaas ma laga wado yani waxay tahay bilaal baa intuu addimo cabbaaruu fadhi jiray ilaa waagu uu ka bariyo markaasu intuu u soo dego ayuu u sheegi jiray asbaxta asbaxta ayaa la dhihi jiray ibnu abi maktuum markaasuu koraa ibnu abi maktuum marka degiddiisa iyo koriddiisa isku waqti noqonayso ee labada waqti baa isku mid a ma laga wada hadday isku mid tahay maxaa laga addimaa marka laa ilaaha illa allahu markuu dhammeeyo uu soo dego kanna uu koro allahu akbar bilaabo marka wax u dhexeeyaba male saa ma laga wado kan marka bilaal cuntada dadka kama xaaraantinimeeyo kan ibnu umi maktuum laakiin cuntada xaaraan ku noqonayso qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can الtaymiy xaa xadaanaa axmed bnu yunus qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa sulaymaan ataymiyu can abi cuثmaan huwa الnahdiyu cabdiraxmaan ibnu mulm ayb can cabdillaahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam laa yamnacanna axadakum midkiin yuusan ka celinin aadaanu bilaalin bilaal aadaankiisa min suxuurihi suxuurtiisa yaynan ka celinin fainahu yuadinu waa addimayaa oo qaala yunaadii waa naadinaya ayb liyarjica si uu u laabto qaa'imakum midkiinnii taagnaa qiyaamuleylku u taagnaa si uu u diyaargaroobo u laabto wayantabiha uu u soo baraarugo naaimakum naa'imukum kiina liyarjica soo u noqdo qaa'imukum ayb kiina taagan wayantabiha uu baraarugo u soo kaco naa'imukum kiina hurdaayay walaysa alfajru fajrigu ma aha an yaquula haakada yaquula yani qaala bimacnaa waxaa weeya facala hadda laga wada walaysa alfajru fajrigu ma aha an yaquula haakada ay an yafcala alfajru haakada fajarku inuu sidaan yeelo ma aha sidii baa la tilmaama marka qaala musadadun wa jamaca yaxyaa wuxuu jamciyey yaxye kafahu calaa cashiisii ayuu jamciyey ayb markaasuu yidhi xataa yaquula haakada saasuu gacantiisii buu jamciyey sidaasuu yidhi sidaa yani fajrigu inuu sidaa yeela ma aha yacni kan saa yeelaayo ee isagu mustaqiilka ah ka isagu yani waxaa weeyaan fajrigu ma aha kii lagu suxuurta ku joogsanaysa ma ahan buu ka wada walayse alfajru fajrigu ma aha waa berigu an yaquula inuu dhaho haakadaa sidan inuu dhaho soomaaliga laftirkiisa dhaho sameeye waa loo isticmaalaa war gacanta sidaan dheh baa la leeyahay nacam gacantii ma hadlayse waxbay samaynayn mulka nacam waa min iطlaaqi اlqowli cala اlficli waa qowl baa ficil lagu iطlaaqay ayb fajarku inuu sidaan sameeye ma ahan buu yidhi marka qaala musadadun wajamaca yaxyaa kafahu buu jamciye xataa yaquula haakada wamadda yaxyaa waa taagay yaxya biisbacayhi labadiisii farood asabaabatayni ayuu taagay marka labadiisii farood buu taagay raxmaan ka boodnayna walaysa alfajru fajrigu maaha an yaquula inuu dhaho haakada qaala musadadun wajamaca yaxyaa kafahu buu jamciyey intaas jumla muctaridada intaasay ku dhammaatay wajamaca yaxyaa kafahu sidaas fajrkiigii saal ahaa ma ah inuu sidaa dhaho ma aha ilaa goormaa marka suxuurtu ay soconaya xataa yaquula intuu ka dhaho fajrku haakadaa sidaan haddana intuu ka dhaho markaa weyaan marka wamadda yaxyaa wuxuu taagay biisbacayhi labadiisa farood asabaabatayni ee markaa yacnii murugsatada ahayd saasuu yidhi inuu ballar noqdo ka wadaan inuu ballar noqdo tii horena inuu taagnaado dherar oo noqdo haddii uu dherar yahayna fajar ma dhalaninba fajrulkaadib sidaan markuu yahayna oo jihada dhan oo ku faafana fajru saadiq waaye markaas ayay suxuurta istaagayeen riwaayada bukhaari baa aad uga caddayn og walayse alfajru an yaquula buu yidhi wa rafaca biasaabicihi farihiisii buu kor yeelay ilaa fawqu koru u taagay tanaad aad fahamka ku fiican farihiisii buu intuu taagayo sidaas kor ugu qaaday kor wa da'da'a ilaa asfala hoosna u soo raariciyo sidaanuu yidhi marka sidaan sidaa inuu yeelo ma ah xataa yaquula haakadaa intuu sidaan ka noqdo markii dambena saasuu yidhi قال xدثنا محمد بن عيسى wهو أbو جعفر الطباع قال xدثنا مuلازم بن cمر عن cبد الله بن النعمان قال xدثنيi قyس بن dلق عن أبيه huwa طalq bnu caliyin qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam nebigu waxau yidhi kuluu cuna washrabuu caba walaa yahiidannakum yuusan idinkicinin aلsaaطicu اlmuscidu aلsaaطicu waa beriga kan soo yacnii iftiinka soo ifaayo almuscidu ee fuulaayo midka aad moodaysa inuu cirka fuulaayo kaas yaanu idinyaanu idinkicinin idinkicinin macnaha suxuurta idinka kicinin fakuluu cuna washrabuu iska caba xataa yactarida ilaa uu idinku soo gudbanaado lakum idinka alaxmaru midka guduudan kan guduudan ilaa uu ballarballar noqdo uu idinku gudbanaado ayb sidaan usoo jihada dhan marka usaa ugu soo gudbo qaala abu daawuud hada mima tafarada bihi ahlu اlyamaama marka laa yuscijannakum waxaa laga wadaa marka laa yahiidannakum laa yuscijannakum ayb fatamtanicuu bihi can الsuxuuri فإنه الفجر الكاذب يقال وxaa l يhaaهdaa hidته أhiidه إذا أزcجته وأصل الhiid الaركة أصل الhiid الحaركة wya فaتح الbaariga saasuu leeyahay xaaفidku meeشhan marka masألو baxfiyo masألadu waxay tahay waxa uu yidhi ilaa fajarka dambe ou ka dhasho suxuurta wakhtigeedu waa socdaa hadduu fajarkii dhashana marka mas'alo baabka soo socotana calaaqa la yeelan doonto halkanna calaaqa la leh culummaduna ay isku khilaafeen xaafidku wuxuu yidhi wadahaba jamaacatun min aلصaxaabati jamaaco asxaabta rasuulka ka mida waxay ku tageen wa qaala bihi اlacmashu acmashna sidaasuu yidhi sida soo socotee oo min ataabiciina ka mida wa saaxibuhu iyo saaxibkiisa abubakr ibnu cayaash waa shucba shucbahan maakiin shucbaha qaariga abubakr ibnu cayaash waxay ku tageen saxaabada qaarkood ilaa jawaazi suxuuri suxuurtu inay bannaan tahay suxuurtu inay bannaan tahay ilaa an yatadixa alfajru intuu waagu si fiican uga caddaado intuu waagu ka caddaadao saasay ku tageen buu yidhi marka farawaa saciid bnu mansuur bisanadihi can xudayfata tasaxarnaa maca rasuuli illahi sal ly slam nebigaan la suxuurannay buu yidhi huwa wallaahi nahaaru iyadoy maalinba tahay hayra anna shamsa lam taluc qoraxdaan soo bixin oo yacni qoraxdii baan soo bixin laakiin wax waagu aad u caddaaday ayb warawa bnu abi shayba ibnu abi shaybana wuxuu wariyey wacabdurasaaq dalika xadiidka can xudayfata min duruqin saxiixatin duruq saxiixay kaga sugnaatay warawaa saciid bnu mansuur wabnu abi shayba wabnu lmundir iyaguna waxay wariyeen xadiidkan marka duruq bay ku wariyeen can abi bakrin ay ka wariyeen abu bakrin asidiiq annahu amara bikalqi اlbaabi albaabka xidhidiisii buu amray xataa laa yara alfajra saanu fajarka u arkin ayb ilaa marka yani albaabadu hadday xiran yihiin iftiinku markuu waagu caddaado umbaa ayuu soo geli karaa oo la arki karaa laakiin intaan iftiin waagu uunan soo caddaanin weli waxba looma jeedo ilaa intaas marka in la suxuuran karo yaa marka isaguna abuubakarna sidaas uu leeyahay warawa bnu lmundir biisnaadin saxiixin isaguna wuxuu ku wariyey can caliyin annahu salla subxa subxii buu tukaday markaasuu wuxuu yidhi qaala alaana tabayana alkhayط اlabyadu min alkhayط اlأswad hadda ayuu caddaaday yidhi alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswad oo ka caddaaday waa waqtigii aayadda qur-aanku ay u xirtay ayb isxaaq ibnu raahweyhi marka waxa uu yidhi haaulaa'i saxaabadan iyo raggan la soo sheegay ra'ow waxay arkeen jawaaz alakli cuniddu inay bannaan tahay wasalaati iyo salaada bacda duluuci اlfajri waagu markuu barye u dhasho ka bacdi almuctarid weliba fajarka muctaridka ah xataa yatabayana bayaadu nahaar inta maalinta ay ka caddaanayso min sawaadi leyli habeenka madowgiisa ay kaga caddaanayso qaala isxaaq isxaaq markaa waxa uu yidhi wa bilqowli اlawali aquulu anigu waxaan leeyahay buu yidhi qowlka hore qowlka hore marka ibnu xajaraa soo sheegay wuxuu ahaa waaguba hadduu baryo afka inaan waxba la saaraynin haddii fajarku uu dhasho wixii cunto afka ugu jiran inaad tufto soonkaagii marka hawshiisa ay bilaabato nacam qowlkaas baan aniga leeyahay buu yidhi oon ku tegayaa oo aayaddaa tusaysa isaga nacam qowluhu tacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri iyo riwaayadii hadda aan soo dhaafnay aadaanu bilaal yuusan idin iscaajinin laakiin kan ibnu ummaktuumna waa idin kicinaa suxuurtu waa idinka kicinaa nas sariixa oo nebiga ka sugnaaday saxaabo badanna waa ku tageen hadii la dhihi lahaa nusuustan saxaabadanba cali iyo abubakar iyoba siday u fahmeen ka warran haddii la dhihi lahaa saxaabo kalea iyaduna nusuustan sidaas u fahmtay marka hadday saxaabadu iskhilaaftaanna qowlka axwadka ahaa la qabsadaa oo naskuna uu caddaynayo maanoo dhan marka waa fahamka saxaabadooda laakiin nas baa yaalla meeshan ayb xadiidka soo socda iyaga laftirkooda nas u ah marka laakiin xadiidka soo socda wuxuu ka warramaa duruuf mucayana qofkii oo cunto gacanta kula jiro intaa ha iska dhammaysto duruuf mucayanoo ka warramaa ma ana loo qasda ka warrami maayo kaan naftirkiisa wuxuu deliil u yahay bacda alfajr inaan wax la cuni karin ilaa cunto hadda digsi kugu jirto meel kale kuu taalo inaad soo gurato xadiidkaas ku fari maayo kuwan aad waddo iyo wixii afkaaga ku jira iyo iyuu ka hadlaa xadiidkaan soo ma garanin xadiidkaa marka deliil uma aha bacda bacda duluuci اlfajri in cunto la bilaabo la cuno iyo ma u ahna wixii afkaaga ku jira mobaylka wxu ku jira iyo kaa laftirkiisa uu ka hadlaa ayb marka isxaaq markuu sidaa yidhi laakin laa aطcanu calaa man ta'awala ruksata qofkii ruksada yacni ta'wiilsado saxaabadan qowlkooda ku dhaqmo ma duraayo soon uma jira iyo waa furan yahay iyo waxaas ma dhahayo ayb man ta'awala ruksata kaalqowli aلثaani oo kale walaa araa calayhi qadaaءan walaa kafaaratan qalle iyo kafaara mid midna uma arka ayuu yidhi ibnu xajar marka wuxuu yidhi qultu wafii haada aqwaashan waxaa ku sugan uu yidhi tacaqubun cala almuwafiq ibni qudaama iyo kayrkiisa cala almuwafiqi wayrihi muwafiquddiin ibni qudaama iyo kayrkiis ayay axaadiidtan tacqiibinaysaa aahaartan naqaluu lijmaaca ijmaacay soo guuriyeen calaa khilaafi maa dahaba ilayhi alacmash acmash wixii uu ku tegey cagsigeedaa lagu ijmaacayay dhaheen ijmaacaas buu diidaa marka waxba kama jiraan uu leeyahay waa kan asaaniid saxiixa abubakar iyo cali iyo xudayfe iyo looga warinayay ayb xaggee ijmaacu yaallaa marka ma yaalla ijmaacu isagu markaa bushiyey markaa ayb fatxulbaariga sidaasuu marka ibnu xajar tilmaamay ayb marka ixtiyaadka in lagu dadaalo qaala xadaanaa musadadun ayb marka qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xusayn bnu numayr xaaw xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa bnu idriis ayb xadaana bnu idriis almacnى can xusayn can الshacbiy can cadiy bni xaatim qaala lama naزlat hadihi اlaaya markay soo degtay xataa yatabayana lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad qaala wuxuu yidhi akhadtu waxaan qaatay ciqaalan dabar abyada cad oo ciqaalan iyo dun ama dabar aswada madow fawadactuhumaa waxaan dhigay taxta wisaadatii barkinteeda hoosteeda fanadartu waan eegay falam atabayan ioma cadaanin ma caddaysanin fadakartu dalika lirasuuli illahi baan u sheegay sala allahu calayh ali wasalam fadaxika nebiga waa qoslay faqaala waxau yidhi inna wisaadataka barkintaadu idan haddaba la cariidun mid aad u ballaaran weeyaan dawiilun oo aad u dheer haddayba maalinta iyo habeenka deeqayso yacni alkhayd alabyad waxaa laga wadaa maalinta alkhayd alaswadna habeenkii marka haddaad leedahay waxaa laleeyahay habeen iyo maalin hadday gelaayaan barkintaada hoosteedu barkintaadu waa weyntahay isagoo marka kula kaftamaya rasuulka calayh isalaatu wassalaam ayb inuu sidaa u qaatay buu u arkay marka yani ayb innamaa huwa alleylu wاnnahaaru waa habeenkii maalinkii wa qaala cuثmaanu innamaa huwa sawaadu اlleyli habeenka madowgiisa wa bayaadu nahaari maalinna goormay bilaabnayn markuu waagu dhasho baabun ayaada kani baabun baab weeyaan fi rajuli ninka yasmacu الnidaa'a aadaanka maqlaayo walinaau calaa yadihi walinaau koobkuna calaa yadihi oo gacantiisa ku jiro tabiibka abu daawuud marka fiiri koobka u gacantiisa ku jiro ayb haddii kale marka waxaa weeyaan way kala duwan tahay marka sidaan iyo yacnii qofku inuu markaa kadib suxuur usoo kacaba ayb nin marka aadaanka uu dhacayo suxuur usoo kaco xadiidkanna marka uu yidhaahdo kan uu keeno ma ma soconaysa taasna xadiidkiiba ma waafaqsana weel gacantaada ku jira iyo weel yacni aad markaas wax ka cunaysa iyo markaa laftirkeedana waxay u khuduuci kartaa yani fajarku ma dhashay mise ma dhalanin waa geli karaa ishkaal markaa laftirkeeda qaala xadaanaa cabdulacla bnu xamaadin qaala xadaanaa xamaadun can mxamed bni camrin can abi salma can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wslam rasuulku waxau yidhi idaa samica axadukum midkiin haddii uu maqlo annidaa'a aadaanka walcinaau weelkuna calaa yadihi uu ku jira gacantiisa falaa yadachu yaanu dhigin xataa yaqdiya xaajatahu minhu intuu dhantiisa ka guto xaajadiisa u ka gutow ka cabo ka dhammaysto wax ugu jiro khaaabi isagu macaalimu sunanka wuxuu leeyahay macnaha waxaa loo jeedaa an yasmaca aladaana wahuwa yashuku qofkii aadaan waa iska suxuuranaya wax fajaro inay wakhtigan uu dhashay iyana uma muuqdaan aadaan unbau maqlay waa shakisan yahay marka subaxibuu ku shakisan yahay markaasoo kalea xadiidkan uu ka hadlaa buu leeyahayo iska cun markaa dantaada ka dhammayso mila an takuuna samaa'u mutaqamima falaa yaqacu lahu اlcilmu biadaanihi ana alfajra qad طalac licilmihi ana dalaa'il alfajri macahu macduumatu fajarkii dalaa'ishiisi waa maqan tahay muwaadinkii waa addimayaa shakigaa markuu jiraa laga wadaa buu leeyahy oo xadiidkan la dejina khaaabi walow daharad lilmu'adini ladaharad lahu ayضan faama idaa culima infijaaru الsubxi subxu inuu dhashay haddii la arko la ogaado falaa xaajata bihi ilaa aadaani saarif aadaankuma loo baahna waa istaagay suxuurtu waaba istaagaysa aadaankuma xirna iyada liannahu ma'muurun bian yumsika can الطacaami wالsharaabi ida tabayana lahu اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlأswad idaa samica axadukum الnidaa wuxuu leeyahay khaaabi aadaanku isagu xad maba ahan ee fajarku inuu dhasho haddii fajarku markaa uu dhasho welina aan la adimin cunto ma cuni lahaydna ood hubto ma cunaysid cunto aadaan baan sugaya waa iska wadaa miyaa la leeyahan ma la dhahayo mar isaga wuxuu ku xambaarayaa fii xaalati shaki marka uu shakiga jiro yaa xadiidkan markaa lagu xambaaraya saasuu dhahayaa xadiidkan marka dad baa waxay ka dhigtaan marka wax aan jirin ama diin cusub ama yacnii sidaana marka waa khaldan tahay masaladan marka xadiidkaana ku soo arooray bacdu saxaabaa ta'wiilsatay oo xadiidkan iyo yacnii iyo iyagu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad sidaa u ta'wiilsadeen marka ninkii ta'wiilkaas ku socda hadda soonkiisana qallana lagama rabo kafaarana lagama rabo bi'inin ayb ixtiyaadka iyo sida uu ku jira laakiin waxaa weeyaan aayaddu sida ay tusayso xadiidkuna sheegaayo akaru saxaabana ay u badan yihiin in lagu dadaalo oo markaa lala yimaado waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan oo kale juz mucayana oo imsaaq la sameeya qasab miyaana aad fuqahada waxaa ugu badan aqwaashooda imsaaq qayb habeenkii ka mida in la af haysto si markaas yacnii aadan ixtiyaad iyadoo soonka loo dadaalayo intii aad yacni maalin ku dhici lahayd adoo yacnii afurka uu kaa geli lahaa qayb habeenkii ka midaba iska af hayso ayb waa laga soo guuriyey culammada qaarkood in sidaa waa wanaagsan tahay ay dhaheen laakiin haddaanu qofka yeelin oo aadaanka iska sugana waa yeeli karaan maxaa yeeley wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi اlaswad waxaa laga qaadanayaa iyada laftirkeeda dalaalatu dalaalat اlishaara ama dalaalat اliimaa waxaa looga fahmaa bay culummadu dhaheen ninku hadday janaabo soo haleesho fajarku uu u dhasho isagoo junuba oo yacni janaabo qaba oan markaas jimaac kuma jira ogow laakiin janaabo uu qabo inuu iska qubaysanayo salaadda u qubaysanayo soonkiisana uu soconayo wuuna keeni doonaa baabkeeda waxaa laga fahmaa bay dhaheen ninkan wakhti waxaa la siiyey ilaa waagu uu ka baryo jimaacii iyo cuntadii iyo cabiddii inay ruqso u tahay haddii marka ruqsadaa uu qaato uu iska wado wuxuu ilaahay u rugseeyey ee waagu markuu baryaayaba uu jimaaciisii ka baxo ka faaruqo dawaagiina isla markaasuu dhalanayaa soo weli aan qubaysaninba u dhalana junub marka waxuu noqonayaa nin yacni asbaxa junuban waana soon oo waa sooman yahay soonkii baa u bilowdayba yacnii ilaa wakhtigu in marka habeenkii wakhti mucayanoo inta imsaaq laga sameeyo wixii ka dambeeya qofku hadduu sameeyaa waa dembiguu ku dhacaya ama xaaraanuu ku dhacaya macnaheedu maahane calaa sabiili اlixtiyaad iyo wax lamid ay u sheegeen ayb hadalka wabilahi towfiiq sal sl alay